wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay sidii looga faa'iideysan lahaa mashruuca f s r b oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan beeraleyda iyo xoolodhaqatada jubbaland waxaa ka qaybgalay shirka wasiirada wasaaradaha xoolaha beeraha qorsheynta deegaanka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan waana mashruuc hadda bilow ah annaga nagu ah hadda shaqaalihiis b ayuda la qaaday qaybta warisa la qaaday hadda waxaan ku jirnaa wejiga koobaad oo asesmentka iyo qiimeynta iyo bulshada baahidooda inaan soo aruurino waxaan rajeynaynaa mashruucan inuu yahay mashruuc aad u ballaaran oo ay ka faa'iidi doonaan dadka beeraleyda xoololeyda ah iyo dadka kale ee soomaaliyeed xoolaha ama beeraha xiriir kale leh ka ganacsada inay ka faa'iidi doonaan waqtigiisana waa dheeryahay waana lagu dari doonaa facebook buu yeelan doonaa hadduu alla idmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland cali aadan sokor iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta jubbaland mukhtaar aadan daa-uud ayaa si wadajira u sheegay in mashruucan uu faa'iido u leeyahay bulshada jubbaland
sidaa og tihiin ama ay muxuu la socoto bulshada reer jubbaland mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad iyo aad u ballaaran wax ku oolna u ah bulshada reer jubbaland anficin doonana dadka reer jubbaland una noqon doono muxuu ahaaye wax wax ku ool ah mashruucan wuxuu soo maray marxalado kala duwan marxaladahaas maalin baheer uu soo marayay wuxuu soo maray in b a u d la qaato waa in ay muxuu ahaaye kadib loo gudbo in haddana shaqooyinkii iyo work balaankii la diyaariyo iyo shaqooyinkii in gudaha loosii galo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay halkan wada fadhiyaan b a u d iyo wasaaradihii muxuu ahaa ii sheegeen stari committeega qaybta ka ahaa ana ay hogaaminayso wasaaradda beeraha mashruucan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta beeraleyda iyo xoolodhaqatada jubbaland gaar ahaan dhinacyada amniga cuntada nolosha miyiga iyo u adkeysiga saameynta isbeddelka cimilada